Kaamka Buulo Gaduud, oo ka mid ah kaamka ku yaalla magaalada Kismaayo, ayaa waxaa ku nool qoysas danyar, agoon iyo kuwa ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka. Qoysaskan ku nool kaamka ayaa wajahaya xaalado bani'aadanimo, sida guryo la'aan haysata, xarun caafimaad, iyo biyo la'aan haysata. Qaar ka mid ah qoysaska ku nool kaamka Buulo Gaduud ee magaalada Kismaayo ayaa hay'adaha gargaarka, maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in lala soo gaaro gargaar degdeg ah.
Beeraley ma ahan anigu, waxaan nahay xoolaayey. Xoolo ku dhaqad baan xoola dhaqanahay ilaa beerxaan dhulkaasaan degan. Xoolo ayaga hay abaaro baan iska daba imaaday, abaarihii baan dhulka dhigay lo iyo ari iyo geel waxaan lahayd. Annaga meesha iska joogno meel aan u dhaqaaqana la leeyahay waxaa lagu qaxootiga furay, qaxootiga buulo bartira, dadka barakaca loo furay. Qaxootiga baan si ku soo aadno waxaan ka koobanahay toban qof baan ka koobanahay, ciyaalka imaan haweenkii aniga toban qof baan ka koobanahay. Si baan halkaan ku imaaday. in maalgelin noola sameeyo oo baadiyaha annaga dhulkaan ku noolaan jirna isaga noqono xoogaa halkan joogitaankeeda nagu adkaada aad baan u jeclahay inaan barakaca ka baxa waddankaygaan taga meesha war baan kuleey war baa iga duugantay beer baan kuleey waa iga halaawday waxaan haysanaa aan lahayn guri ma qabna ee, biyo ma haysana isbitaal ma haysana raashin anfaca ma haysana beer ma haysana waxaan damacsanahay in beer lii falo guri lii dhiso isbitaal lii dhiso biyo lii geliyo nolosha hadda aan- aan ku- aan- aan ku noola- inaan ku noolaada ma rabin ka fiican inaan ku noolaadaan rabaa
beeraaley iska ahay beeraan falan jire waayahan dambe roob la'aanaan ugu dhacday beerihii bus unbaa kacday waxaan qabanaa waayni buulguudaan iska soo aadnay intaa hadda muddo inta badan in badanaan joognaa hal maraan raashiinna lagu siiye da haddana ummadda ilaahay aan wax ka sugaynaa hadda waxa wixii naloo qabo wixii walaaltinimo oo naloogu qaban kara islaamnimo in naloogu qabto ilmo yaryaraan ugu xidhiiraan wax walba u baahan nahay ilmihii waxbarasho ma haystaan mar walba in badanaa sida aan rabno ma helsano gargaar mar walba waa u baahanna hadii hadda matoor iyo wax meelna oo waa kanaan nadaamsan oo haddii matoor qof haysta wuu shaqaysan karaa laakiin matoor la-aan waxba ma kala soconaa beero waa falan karnaa haddii wax noo waraabiyo aan helno
iyadoo noo imaatay waxbaa noola qoray raashiin baan helnay wax baan helnay waa noloshayna waa isbedeshay laakiin waxaan rabnaa bila'aadan gacantiisa inaan ka baxno dee qof bila'aadan oho qof kale wax ka sugayna dhibkaas leeyahay waa taqaanaa maalinkaad u baahan tahay waxba imaan maayaan maanta adoo xanuunsan ama dhib qabo ama eh, meel kale laga haysto baa waxba aadahayna markaad dhib badan marto ama aad deen qaadato ama aad meelaha ordo ama aad rafaado kadib bay waxay kuu soo dhacayaan waa lixdan ama toddobaatan ama sagaashan qofkii heli karaba intaninka ma wada qornid ee dadkiia iska badan oo ma wada gaaraysa waxaa laga yaabaa hal hayid hadday imaato intaanoo qof in lixdan iyo toddobaatan laga qoro hay-adda dambe markay imaanaysa haddana lixdan iyo toddobaatan afar qoraal iyadoo soo martay ah haddana inaad duwaysay laga yaabaa afar qoraalaa imaatay welidan kuma soo gaarinba Eh, sidaas la'alligeed qof bili aadan ahoo soo kacayo shaqo aadin oo soo kacayo shaqo aadinna dhibkaad leeyahay waad ogtahay marka waxaan rabnaa annaga aan ka codsanaynaa dowladdeenna iyo hay-adaha iyo adduunka waxaan ka codsanaynaa in shaqo noola abuuro beeraley ahay oo beeraha badarku abuurin jiray digirta sisinta galleyda babaayga bocorka qaraha ku abuurin jiray abaar iga soo fiijisay mar waxaan nahay xoola dhaqata aniga beeraley ma ahan waxaan nahay xoola dhaqata geel iyo ari lo-aan lahay ariga boqol waa leeka halkaa markaan imaadeen waxaan la imaaday shan iyo toban neef hadda waa xariisin waa joogaan
Een, intaysa abaarta dhicin xogaa ari ee iyo beeraaley aan iska ahayn beerihii waxaana deganeen hareer guduud meel la yidhaahdo bu-aala halkaa ka jirto Ee, dhulkii mashruucyadiisii iyo baaddiisii iyo dhibkiisii baa batay Ee, da- wixii meesha ka baxayay iyo waxaan ka helayna waa isbixi waayeen xoolihiina way iska adkaadeen Een, maxaan ku yidhaahdaa arigii wuu iska baaba'ay waxaan naf lahayn oo aan noloshana taraynina baa meesha ku soo haray